habwaanka waxaa la yidhaahdaa ismaaciil dimbiil baa la yidhaahdaa waa kornayl wuxuu ka mid ahaa kooxda horseed ninkii ugu sarreeyey oo xakumay waayo ayaamayaa dhowr ayaamood muddo ayaamahaana ayuu xoogaa ka nasanayay oo xoogaa xanuun iyo wax iska dareemay hadda hadda waxa weeye saacada ka hor waxaad ka soo qaadaysaa adigu lix saac iyo bar meelahaas adigu lix saac ba iska dhe qoraalka idaacadda lix saac weeye xagguu ku dhintay marka wuxuu ku dhintay isbitaalka turkiga bal taariikhdiisoo kooban faahfaahin naga sii taariikhdiisu waxa weeye wuxuu ahaa ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed ee caliboobaye la dhihi jiray ayuu ahaa wuxuu ahaa nin aad iyo aad ciidamada qalabka sida taariikh weyn ugu leh wuxuu ahaa nin xagga macalinka xagga xagga tababarada aad ugu fiican wuxuu ahaa nin markii laga eego ciidamadii soomaaliya ay ku dhaaran jirtay ee taariikhda lahaa ka mid ah wuxuu ahaa nin madax u ah kooxdii horseed ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ahaa nin abwaana wuxuu ahaa nin aad iyo aad murtida soomaaliyeed taariikh ugu leh waxaana la ogaan doonaa oo hadda ka baxay oo ka faaruqay haddaynu ka hadlayno xagga murtida soomaaliyeed murti weyn oo loo aayi lahaa baa ka baxday ummadda soomaaliyeed intaasaan idaacadda siinayaa intaa wixii dheerna waxay taariikhana dib baan ka qorayn haddii lahayd waa gartay wax yar ma naga xasuusin kartaa suugaanta uu curiyey abwaanka qaar ka mid ah suugaanta uu curiyey waxaa ka mid a heeska hadda ugu caansan heeso badan oo wadaniyaa jira laakiin shamsoy adiga daraadda oo uu qaado cabdullaahi xalweyd